فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي bismillaahi araxmaan araxiim salaamun calaykum kusoo dhowaada barnaamijka dhowxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa qodobada barnaamijkan idinkugu hayna waxaa ka mid ah shisheeyaha atmis ee kusoo duulay soomaaliya oo sheegay in saddex kun oo askari ay ka saareen soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxaya hoggaanka isbahaysigan ayaana caawa barnaamijka idinkugu haynaa afartan maalmood kadib xilka qaadistii madaxweyne ku-xigeenka kenya waa siidee xaalka dalkaas ma jiraan duruufihii ay dadku ka cabanayeen maxaase isbeddel ah uu soo kordhin karaa madaxweyne ku-xigeenka cusub ee muddada kooban jooga xafiiska falanqeyn qodobkaasi ku aadan ayaan idiin haynaa maamulka la baxay jubbaland oo si adag uga jawaabay hadalkii ka soo yareeray isla wasaaraha dowladda federaalka ee ku salaysnaa doorashooyinka wasiirka warfaafinta maamulka jubbaland ayaan idiin soo gudbi doonnaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada inta uu socdo qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaa xilligan ku soo aadiyey khilaafaadka xarkaha goostay ee ka dhex caloolsan madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada aqoon-yahan soomaaliyeed oo aan qodobkani ka waraysanay ayaan dhuuxa idinkuga haynaa kaluumaysatada gobolka bari oo qaati ka taagan maraakiib shisheeye oo qandaraas ka helay maamulka puntland odayaal dhaqan oo ka waramaya ayaad dhegaysa doontaan warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka ayaad barnaamijka sidoo kale kaga boga doontaan
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa waa habeennimo arbaca ay soo galayso taariikhda hijriguna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha shanaad sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan sagaal iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobadii aad soo maqasheen ayaan idin faahfaahin doonaa balse waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxay noo soo jeedinaya cabdiraxmaan bedir cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay duqaymo aad u xooggan ayay ciidamadii yuhuudu ka geysteen xerada albureej ee dhacda bartamaha marinka goodoonsane khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacabrayda halkee dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay duqaymo ku garaaceen isbitaalka abuu yuusuf annajaar ee ku yaala magaalada rafaax ee dhacda xadka ay wadaagaan marinka khaza iyo waddanka masar waxaana duqaymaasi ku waxyeeloobay qaar ka mid ah dadkii isbitaalka ku sugnaa iyadoona uu sidoo kale isbitaalka soo gaaray burbur baaxsan ciidamada yuhuudu waxay sidoo kale duqayna aad u xooggan ka geysteen xaafada sabar ee ku taala koonfurta magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan xasuuqaad u daran oo ay ciidamada yuhuudu ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxuu sababay istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidamada yuhuuda geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen in ka badan konton ruux halka ay dhawci kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol iyo toban ruux oo kale iyadoo ay sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ay sheegtay in tobanaan ruux oo iskugu jira shuhada iyo dhaawacyo kuus xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo bilaashubka hoostooda iska horimaadyo aad u xoogan ayaa ka dhacay gobolka aljaziira ee waddanka suudaan dagaal aad u xoogan oo u dhexeeya milatariga suudaan iyo shacabka iskacaabiinta hoosgarabsanaya iyo maleeshaadka loogu yeedha dacmu sariic ayaa wuxuu ka dhacay gobolka aljaziira ee dhacbartamaha waddanka suudaan ila wareedyo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in maleeshaadka dacmu sariic ay markii hore weerar ku soo qaadeen deegaanka takiina waa meel ay ku sugan yihiin dadka shacabka iskacaabiinta waxaana halkaasi ka dhacay dagaal adag oo aan waxba laysku reeban khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaana labada dhinac ku gaaray dagaalkani sida ay sheegeen ila wareedada la hadlay warbaahinta waxay sidoo kale sheegeen markii dambe dagaalka ku soo biidheen diyaaradaha dagaalka ee dowladda suudaan iyadoona halkaasi ka fulisay duqaymo aad u xoogan duqaymaha ugu culus ayaana waxay si gaar u abbaareen isku imaatin ay ku sugnaayeen maleeshaadka dacmu sariic ama r s f khasaare kala duwan ayaana halkaas lagu gaarsiiyey maleeshaadka waddanka suuriya ayaa waxaa booqasho ku tegay mas-uul sare oo ka tirsan xukuumadda tehraan magaalada dimashiq iyo caasimadda waa waddanka suuriya ayaa waxaa saacadii tagay booqasho ku gaadhay mas-uul ka tirsan xukuumadda shiicada iiraan isagoona halkaasi kulan kula qaatay madaxweynaha waddankaasi xogaha haatan la helaya ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha waddankaasi bashaar al asad uu xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka difaaca iiraan ninka lagu magacaabo casiis nasiir zaadah iyagoona ka wada hadlaya arrimo dhowra oo ku saabsan gobolka madaxweynaha waddanka suuriya bashaar al asad ayaa wuxuu kala hadlay wasiirka difaaca dowladda shiicada iiraan arrimo ay ka mid yihiin amniga si guud ahaan gobolka loogu yeedha bariga dhexe iyagoona isku soo adalqaaday duuqiimaha soo noqnoqday ee ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudu ka wadaan waddanka suuriya si kastaba mas-uulkan ayaa lagu warramayaa inuu yahay mas-uulkii labaad ee booqasho ku imaaday waddankan tan iyo toddobaadkii hore ururka shiicada isku magacaabay xisbullah ayaa magaalada talaabiib ku weeraray diyaarado aan duuliya lahayn iyadoona sheegtay inay bartilmaamaysadeen goobo milatari qaraxyo isxigxiga ayaa laga maqlay magaalada ay caasimadda ka dhigteen maamulka yuhuudda ee talaabiiba xilli uu sii xoogaysanaya dagaalka u dhexeeya maamulka gumaystaha yuhuudda iyo ururka shiicada isku magacaabay xisbullah wararka ayaa waxay sheegayaan in afar qarax oo waaweyn ay ruxeen magaalada iyadoona la soolinaya inay waxyeelada gaarin dadka yuhuudda ee ku dhaqan magaaladaasi dhawaqa saydhiga degninada bixiya ayaa isqabsaday magaalada oo dhan iyadoona ay dadka yuhuudda u kala carareen godadka dhulka hoostiisa ah ee gantalada laga galo ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah ayaa sheegay inay tiro diyaarada aan duuliya lahayn ay ku weerareen bartilmaameedyo milatari oo ku yaala magaaladaasi war ka soo baxay xisbullah ayaana lagu sheegay inay duqeeyeen goobo xasaasiya oo milatariga yuhuudday ku leeyihiin talaabiiba wasaaradda dagaalka maamulka yuhuudda ayaa waxay sheegtay in duqeymahaas ay ku dhaawacmeen lix ruux oo shan ka mid ay askar yihiin kuwaasoo iminka xaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaal ku yaala magaalada talaabiiba masjid ku yaala magaalada alqudus ayay ciidamada yuhuudda burburin xoogan u geysteen ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay weerar xoogan ku qaadeen maanta oo talaada ah deegaano oo simaada magaalada barakeysan alqudus waxaanay warar ku sheegayeen halkaas ay ciidamada yuhuudda ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oo ka dhanna shacabka reedkii halkaasi ku dhaqan warbaahinta ayaa soo warinaysa in ciidamada yuhuudda ee gawaarida cagafcagafta loo yaqaan ay ku burburiyeen masjidka shiyax ee ku yaala deegaanka jablal mubaker ee hoos tagta magaalada barakeysan alqudus waxaanay dadka deegaanka ku waramayaan in markii ciidamada yuhuudda iyo howlgalkani foosha xun ku kacayeen ay xanibaad saareen isku socodka dadka iyo gaadiidka shalay ay ahayd markii ciidamada gumaystaha yuhuudda ay xog ku galayeen magaalada arram ee dhacda waqooyiga magaalada alqudus iyagoo halkaasi ku xirxidhay dhallinyaro falastiiniyiin ah kadib markay si xun ugu ciqaabeen kontaroolka ku yaala magaaladaasi tani ayaa imaanaysa iyadoo ciidamada yuhuudda ay sii xoojiyeen weerarada ay ka geysanayeen deegaanada daanta galbeed iyo magaalada alqudus ee ku jirta gumaysiga yuhuudda wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
waa hagaag shisheeyaha atmis ee ku soo duulay soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in saddex kun oo askari ay ka saareen soomaaliya waxaa loogu yeero ururka midooda afrika ayaa wuxuu sheegay inay soo gabagabeeyeen mid ka mid ah marxaladihii ugu dambeeyey ee ciidamada shisheeye looga saariyay dalka soomaaliya maxamed amiin al suweyf oo ah ergeyga midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray wuxuu ku sheegay inay soo afjareen wejiga saddexaad ee lagu dhimayay ciidamada soo duulayaasha loo yaqaano atmis war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ciidan gaaraya saddex kun oo askari laga saaray soomaaliya islamarkaana uu soo dhow yahay waqtigii lasoo gabagabeyn lahaa waxaa loogu yeero howlgalka kumeelgaarka ah ee atmis markii saddexda kun ee ciidamada afrikaanta laga saaray soomaaliya ayay tirada ciidamada shisheeye waxay noqdeen ku dhowaad koob iyo toban kun iyo lix boqol oo askari marka laga reebo ciidamada xabashida etoobiya oo iyagoo tobanaan kun ah ku sugan gobolada baay bakool gedo iyo sidoo kale hiiraan bilihii lasoo dhaafay ayay ciidamada shisheeyaha kenya iyo etoobiya waxay ka guureen deegaano ku yaala gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale hiiraan waxaana laga xusi karaa cabdalla biroole oo jubbada hoose ah kudha oo jubbada hoose ah isbeddelka maamul ee ku yimid dalka maraykanka iyo khilaafka u dhexeeya dowladaha geeska afrika ayaa la rumaysan yahay in uu ceel kusii ridayo rajadii laga qabay in laga howlgeliyo isbahaysi cusub oo afrikaan ah waddanka soomaaliya
فلله شكري غزير العطاء سأبقى waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxa waraysiiyada ayaan ku guda jirnaa afartan maalmood kadib xilka qaadistii madaxweyne ku-xigeenka kenya waa sidee xaalada dalkaas ma jiraan duruufihii ay dadku ka cabanayeen maxaa isbeddel ah uu soo kordhin karaa madaxweyne ku-xigeenka cusub ee muddada kooban jooga xafiiska arrimahan waxaa ka waramaya oo falanqeynaya cabdifataax maxamed qaasim waxaana wareysanaya maxamed cali aadan wareysigu wuxuu u dhacay sidan haddaan gudaha u galno waraysiga su-aasha ugu horreysa ee aan ku weydiinayno waxa ay tahay cabdifataax kenya xasarad ayaa ka jirtay bilihii lasoo dhaafay waatii bishii oktoobar xilka laga qaaday madaxweyne ku-xigeenka oo ay isdiidanayeen madaxweynaha xilka qaadistaas oo laga joogo bil iyo toban cisho kadib maxaa iska beddelay xaaladda dalka kenya bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsan tahay maxamed cali aadan xaaladda wadanka kenya runtii marba marxalad ayay gelaysaa laakiin intaanan su-aasha toos u abaarin jawaabteeda aan ka hormariyo wax yaro hordhac ah si dhegeystayaasha aanan sida aadka ah ula socon xaaladda wadanka kenya iyo bishan iyo bishii lasoo dhaafay siday wax u dhacayeen bal aan wax yaroo dulmar ah ku sameyno wadanka iyo siyaasaddiisa maxamed waa tii muddo uu soo jiitamayey sida aad sheegtay khilaafka iyo xasradaha siyaasadeed ee wadanka kenya bishii lasoo dhaafay ugu dambeyntii waxaa xilkii laga qaaday madaxweyne ku-xigeenkii wadanka kenya rigathi gashagwa oo ay aad isku diidanayeen madaxweynaha wadanka william ruto khilaafkoodu marba marxalad ayuu soo marayey mar waxay u ekaayeen laba nin oo isku awood ah laakiin ugu dambeyntii ruto kolley siyaasad ayuu la cayaaray waxaana u suura gashay in baarlamaankii uu taageero badan ka helo mooshin laga geeyo maxkamadda sare loo sii gudbiyo ugu dambeyntiina maaragtay xilkii laga qaado bishii oktoobar ee lasoo dhaafay marka ninka xilka laga qaaday ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta iyo madaxda kenya ee khilaafaadka iyo xasradaha wadanka ka jira gundhiga u ahaa saa darteed baarlamaanka qareenno ayuu watay marar badan way difaaceen xataa marbaa jirtay inuu xanuunsaday oo kulanka uu ka maqnaa waxaa lagu eedeeyey oo loo cuskaday xilka qaadis masuq maasuq oo kale ayaa lagu eedeeyey waxyaabaha lasoo bandhigay waxaa ka mid a inuu hoteello gatay inuu guryo gatay inuu ka amar qaadan waayey madaxweynaha ee dalka kenya inuu qabyaalad sameeyey waxaa kaloo lagu eedeeyey inuu jebiyey dastuurkii wadanka marka waxyaabahaas ayaa la horkeenay oo loo cuskaday xilka qaadistiisii sidaa ayaa loo eriyey marka bishan bilowgeedii ayaa waxaa la keenay madaxweyne ku-xigeen nin lagu magacaabo kithuri kindiki ninkan wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ujeeddada loo doortay waxay tahay baa laleeyahay waxay isku deegaan ka soo jeedaan ninka hadda la eryey gashagawa ayay isku deegaan ka soo jeedaan kacdoonno laga baqayo deegaanadaas inay ka yimaadaan iyo mucaarado hor leh darteed ayuu william ruto u doortay ninkan wasiirka arrimaha gudaha ahaa inuu keeno madaxweyne ku-xigeenka wadanka kenya laakiin falanqeeyaasha wadanka kenya waxay leeyihiin hadda ayuuba ka daray madaxweynaha sababtoo ah madaxweyne ku-xigeen ayaa waxaa loo eriyey kacdoonadii wadanka ayuu ka dambeeyey iyo musuq maasuq ninkii dhammaa ee shaqada u qabanayay ee arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha ahaa oo booliiska ay ka amar qaadanayeen oo kacdoonada iyo qamcinta iyo soo xirxiridda dadka howlahaasoo dhan qabanayay ayay waxay yidhaahdeen beri ayuu ka dhigay oo isagii ayuu maaragtay xil u magacaabay marka waxay leeyihin way dhici kartaa in maalmaha hore ninkan iyo cusboonaanshihiisa uu dadka ku qaldo laakiin sidaas xaaladda wadanka kenya ee kuma degayso ayay leeyihiin falanqeeyaasha marka haddaan soo xoori inkastoo isbedelkaas uu sameeyey madaxweynaha kenya haddana xaaladda wadanka kenya waa sideedii banaanbaxyadii iyo kacdoonadii unbaa yaraaday mooyaane laakiin duruufihii iyo cabashadii dadweynaha weli waa halkeedii kenya waaya madaxweyne ku-xigeenkii la eriyey taageero badan ayuu lahaa maxaa keenay in si fudud meesha looga saaro waa su-aal muhiim ah oo ay aada isku weydiinayaan dadka kenyaanka ah xataa warbaahinada qaar ee wadanka kenya ayaa maqaalo ka qoray oo canaawin waxay ka dhigteen mahmaah oo waxay leeyihiin kuufa makanga kuufa dareva oo micno ahaan waxay tahay labada nin waxay ahaayeen darawal iyo kirishboy ayay ahaayeen waxay leeyihiin geediga ayay wadeen gaar ahaan geediga dowladnimada ee kenya iyo halka loo socdo iyo halka hayaanka loo yahay marka haddii labadoodaba ay dhabo qaldan e ka bixiyeen oo wadankii xaalad halisa ay geliyeen waxay leeyihin macquul ma ahan in kirishbooygii meesha laga saaro ama kirishbooygii uu dhinto darawalkiina uu hawshii sii wado uu sii noolaado macquul ma ahana bay leeyihiin waana wax marka si xaqiiqiyan ah loo fiiriyo meesha yaalla sababtoo ah madaxweynaha wadanka kenya william ruto waxa uu ku eedeysanaa madaxweyne ku-xigeenkii la eriyey wax la mida ayaa uu ku eedeysan yahay sida ay soo bandhigayaan warbaahinada iyo dadka aadka uga faallooda ee xaaladda wadanka kenya waxyaabaha lagu eedeynayo madaxweynaha waxaa ka mid a beenta waxaa ka mid a afduubka waxaa ka mid a waddankii oo noqday mid dadku ay busaarad haysato oo noloshii ayaaba aad u adkaatay waa runta madaxweynihii hore ee la eriyey taageero xoog leh ayuu lahaa laakiin waxaa keenay in meesha laga saaro waxa weeye baa laleeyahay madaxweyne william ruto wuxuu isticmaalay dhaqaale aad u fara badan edhagar fara badan oo dhanka siyaasadda ahna wuu isticmaalay baalashii ayaa laga rifay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee xilka laga qaaday raggii garbihiisa ahaa kuwii mucaaradka ahaa qaar wasiiro ayaa laga dhigay qaar safiiro ayaa laga dhigay qaar lacago ayaa la siiyey keligiis ayuuna meel ku soo dhacay ugu dambeyntii waxaadna ku dareemi kartaa xildhibaanada in ka badan laba boqol ayaa isaga ka soo horjeestay wax afartameeyo ah ayaa taageersanaa marka aqlabiyadda meesha ay gaarsiisan tahay halkaas ayaad uga qiyaas qaadan karaysaa waxaa kale oo jirta william ruto inuu kaxaystay madaxweyne ku-xigeenka cusub ee kithuuri kindiki waxa uu la aaday oo ay u wada safreen laba maalmood ka hor deegaanka uu ka soo jeedo madaxweyne ku-xigeenkan iyo kii horeba sababtoo ah dadku waxay aad u taageersanaayeen shacabka marka laga hadlo madaxweyne ku-xigeenkii hore kashagawa ayay taageersanayeen laakiin waxaa looga adkaaday shacab ma ahan ee waa baarlamaanka gudihiisa baarlamaankana mooshinada iyo afrika marka la joogo dhaqaalaha iyo laaluushka iyo ayaa shaqeeya marka shacabkii si loo dejiyo ayaa halkaasi ay u tageen kadibna waxaa dhacday in dadweynihii ay madaxweynaha william ruto ay ku yiraahdaan beenaale beenaale ku yiraahdaan iyagoo codka kor u qaadaya sida ay soo tabinayaan warbaahinta wadanka kenya marka waxaad dareemaysaa in deegaankaas dhulka uu ka soo jeedo madaxweyne ku-xigeenka oo ah dhul aad u baaxad weyn shacabku ay ka soo horjeedaan madaxweynaha iyo siyaasaddiisa ninka cusub ee hadda la magacaabayna waxay u arkaan nin lagu danaysanayo sidoo kale baadariyaasha kenya ayaa toddobaadkan bilowgiisii qaarkood hadlay waxay ka deeriyeen xaaladda waddanka afduubka iyo dhaqaala darida iyo ciriiriga nolosha ee dalka iyagoo u sababeeyey siyaasad xumada ee ka taagan dalka kenya xaaladda waddanka kenya siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan way qasan tahay tan iyo markii uu ruuta yimid magacmo shisheeye ayaa faraha kula jira mise waa un siyaasiyiinta waa su-aal marar badan la isweydiiyo marka laga hadlayo dagaalada hadda ka oogan iyo khilaafadyada qaaradda africa gaar ahaan waxaad la socotaa hadda etoobiya oo kale waxaa ka jira qalalaase soomaaliya oo kale hadda waxaa ka jira qalalaase siyaasadeed wadamo fara badan ayaa siyaasad xumo ay ka jirtaa marka qaarna shisheeye ayaa gacmaha kula jira oo maamulaya hadda maantoo kale waxaad arkaysay axmed madoobe in u n-ka iyo hay-ado shisheeye ay fogaan aragga ay kala hadlayeen oo la hagayey oo saa iyo saa iyo saa samey la oranayay qaarna way u madax bannaan yihiin cala al aqal siyaasadooda laakiin iyaga ayaa ay ka dhex tafan tahay marka kenya markaan si gaara u eegno madaxweyne william ruto isaga ayaa sheegay in gacmo shisheeye ay xaaladda waddanka kenya ay qasayaan weliba wuxuu kal hore si gaara farta ugu fiiqay shirkad lagu magacaabo fort oo dalka maraykanka laga leeyahay waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee maalgelinta ku leh dalkaasi kenya haddaysanba ahayn tan ugu horeysa markii shirkadaasi uu eedeeyey kadib haddana waxaa la arkay isaga oo raaligelin ka bixinaya oo ka cudur daaranaya ayaa la arkay ma madaxda maraykanka ayaa la soo hadlay ma loo cagajugleeyey lama oga laakiin siyaasiyiinta waddanka kenya waxay leeyihiin wax muuqda oo faragelin shisheeye ah oo dalka kenya siyaasadiisa loo sababeyn karayo xaaladda iyo siday tahay ma jiraan bay leeyihiin waa siyaasad xumada iyo aqoon darada iyo musuq maasuqa wadanka kenya ayaa u sabab ah bay leeyihiin dhibaatada ugu badanna waxay ka imanaysaa shacabka tusaale ahaan hadda madaxweyne william ruto markii la dooranayay iyo xataa kadib khudbadihiisa qaar waxaa ku jiray halkudhig uu caan ku noqday oo ah bottom up oo wuxuu yidhi dadka dhulka yaalla kor ayaan u soo kicinayaa dadka liita dadka danyarta ah dadka masaakiinta ah dadkaas dhulyaalka ah kor ayaan u soo qaadayaa buu yidhi marka bilcagsi waxaa dhacay wax ka duwan filashadii dadweynaha canshuurtii ayuu ku kordhiyey xataa xafaayadihii canshuur ayuu saaray madaxweynaha kenya doolarkii cirka ayuu isku shareeray rootigii ayaa qaaliyoobay oo kor u kacay geleydii wadanka laga cuni jiray oo horta weli ma tagtay maxamed kenya iyo ugaalida marka geleydii iyo runtii ugaalida oo ah wax ay dadku ku nool yihiin ayaa cirka isku shareertay taas ayaa keenaysa in xaaladda wadanka ay sii xumaato waxana waxaa laleeyahay waa taariikh oo wadan walba wixii uu ku bilowdo ayaa uu ku socdaa tusaale ahaan madaxweynihii ugu horeeyey kenya wuxuu ahaa jomo kenyatta dii ilaa ii ayuu madaxweyne ka ahaa wadanka waxyaabaha diiwaanka u gashan waxaa ka mid a fashil siyaasadeed qabyaalad keligitalisnimo iyo masuq maasuq waxaa ku xigay daniel arab moy waxaa diiwaanka u gashan masuq maasuq xatooyo dhaqaale iyo xadgudub dhanka xuquuqda aadanaha ah waxyaabihii uu geysta waxaa ka mid a xasuuqii wagala iyo gaarisa gubaay oo wuxuu halkaasi qoorta uga jaray siddeed kun oo qof oo soomaali ah waxaa ku xigay muway kibaki labadii kun iyo labadii waxyaabaha diiwaanka u gashan waxaa ka mid a fashil siyaasadeed qabyaalad iyo masuq maasuq waxaa xigay uhuru kenyata waad la socotaa fashilka masuq maasuqa wadanka ka dhacay boobka canshuuraha iyo caburinta mucaaradka william ruto oo hadda jooga oo la doortay isla dhabbihii awoyaashiis iyo aabbayaashiis ayuu raacay marka waa wax dhaqan siyaasadeed ah oo wadanka kenya ka jira madaxweynihii yimaadaba inuu ku kaco musuq maasuq dhinaca kalena mucaarado badan uu yeesho waa tahay gabagabada ayaan ku dhownahay xaalada noocaas kenya ka jira shabihi kara ayaa ka taagan dalka gaar ahaan dowladda federaalka dhexdeeda xasan sheikh iyo ruuto oo saaxiibo ah maxay iska shabahaan maxamed cali siyaasiyiintu markay ka hadlayaan markaad micnaha isku dhegaysato ama aad isku eegto waxyaabaha laga qoray iyo siyaasiyiinta kenyaatiga ah iyo kuwa muqdisho jooga oo kale waxaa kuu soo baxaya in xasan sheikh iyo ruto waa laba nin oo saaxiibo ahee ay ka siman yihiin waxyaabo fara badan kow waxaa ka ah jiliinka sida wax loo jilo iyo sida loo muujiyo madaxweynaha dowladda federaalk waxaad ogeyd markii la doortay sanad kadib isagoo jooga aadan yabaal wuxuu yidhi soomaaliya gebigeedba waxaan ka dhigaynaa wadan cagaaran buu yidhi ruutana waad ogtahay waa tan aan soo dulmarnay ballanqaadyadiisa waxaa kaloo ay iska shabahaan boobka madaxweynaha dowladda federaalk hadda shariif sheekh axmed ayaa ku eedeeyey dhulboob oo annaga hadda kuma eedeynayno laakiin waxaa ku eedeeyey shariif sheekh axmed madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka cabdiraxmaan cabdishakuur bulshada magaalada muqdisho ayaa maalin walba warbaahinta la taagan cabasho si shaksi ah madaxweynaha ayaana boobay waxaana boobay qoyskiisa ayay leeyihiin maantana warku ayuu ku jiray waarunta marka xaggaas iyo boobka ayay ka siman yihiin mashaariicda madaxweynaha kenya wuxuu u xiray dad qaraabadiisa ah madaxweynaha dowladda federaalkana waxaa lagu eedeeyaa inuu u xiray qaraabadiisa kolay ku tahay xataa qaadka dad qaraabadiisa ayuu u xiray marka meelo badan ayay iska shabahaan waxaa ka mid a ballanqaadyo aan dhab ahayn madaxweynaha dowladda federaalk wuxuu ku goodiyey al-shabaab dalka ayaan ka saarayaa buu yidhi muddo lix bilood ah ilaa haddana wax uu ka saaray ma lahan madaxweynaha kenyana wuxuu yidhi badeecada ayaan hoos u dhigaynaa cirka ayay isku shareertay oo way qaaliyooday cagsi ayay noqotay marka halkaas bay iska shabahayaan labada madaxweyne
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag barnaamijka dhow xawareysiyada qeybiisa dhexe ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka caawa xalqada sagaashanaad waxaa inoo soo jeedinaya doctor qorax
بسم الله الرحمن الرحيم neonatal jaundice is a yellow discoloration of the skin and sclera neonatal jaundice this is a yellow discoloration of the skin and sclera in a newborn because of accumulation of high bilirubin in the in the blood Eh, neonatal jaundice sikradi loo dhaho waa cunuga labaatan iyo sideedda beri oo noloshiisa ugu horeysa uu noqdo jaallo uu ka noqdo maqaarkiisa isha meesha cad calaacalaha cagta iyo lugu- eh, gacmahaba iyo xabatan uu kusoo faafi karaa waa xaalad la arko oo cunuga umusha lagula jiro lagu arko marka waxaa loo kala saaraa midna waa physiological ama ama waaba iska cudur ma ahan midna waa pathological oo waa cudur marka waxaa loo kala saaraa physiological waxaa laga wadaa waa cunuga maalinka u horeyso markuu dhalanayo wax jaallo ah jirkiisa ma ahan dib buu jaallaha ooga soo kordhaa khaasatan sida badan maalinka saddex maalinka afaraad ilaa maalinka laba isbuucna ma dhaafto midda kalena wuu ku dhashaa labaatan afar saac u horeysa lagu arka midda cudurka ah kaasaana loo yaqaanaa cudur waxyaalaha keena marka haddii aan kala qaadno midda physiologic aan leenahay oo cunugan lagu arkayo aan leenahay wuu caafimaad qabaa hooyada iyo walwalin guriga ha ku haysato wuuna ka baabi'i doonaa insha allahu waxaa waaye midda cunuga markuu caloosha hooyada ku jiro dhiiggiisa waxaa ku jiro eh, waxa loo yaqaan hemoglobin f oo oksijiinka cunuga dhiiggiisa wareega ka qayb qaadanayay markuu cunuga banaanku imaado wuxuu isticmaalaya adalta hemoglobin waxa la dhaho oo ah oksijiinka waxaa hadda xambaaraya hemoglobinka caadiga aha oo anagoo kale aan leenahay oo dhallaanka caloosha ku jira uusan lahayn dhiiggiisiyaa marka la bedelaya bedelka dhiiggiisa la bedelaya marka waxaa ka dhalanayso burbur badan inuu ka dhaco rbc-ga ama red blood celleska kadibna maadada bilirubinka oo heemta ku dhex jirta birta ah kadibna ay dhiigga soo gasho saas waa lagu arkaa marka cudur ma ahan waa dhiig bedel cunuga dhiiggiisa la bedelayaa midda kaloo ayadana aan cudurkayn waxaa kamid ah naaska hooyada markii cunuga uu nuugayo oo kaleeto cunuga bilirubinkiisa samaysinkiisa markuu rabo inuu samaysmo beerkiisana oo ma diyaarsano Een, marka brosesyo badan waxaa jira caanaha hooyada ay hoos u dhigayaan oo ka qayb qaadan lahaa inuu bilirubinka la xareeyo ama beerka uu bedelo saas la'alligeeda enzymka loo yaqaano gluco- glucuronil transferase bay caanaha hooyada hoos u dhigaan kadibna beerka cunuga aad ooma shaqaynayo sababtoo ah waa caanaha uu nuugayo ayadana cudur ma aha Ee, midda cudurka maxay tahay waa midda labaatan iyo afarta saac ugu horeysa cunuga lagu arko middaas waa midda isbitaalka u baahan in la imaado cunuga labaatan iyo afar saac ugu horeysa lagu arkay inuu jaallo noqday indhaha uu ka noqday jaalle ee, bishimaha uu ka noqday carabka hoostiisa uu ka noqday calaacalaha lugaha iyo gacmahaba uu ka noqday Een, marka taasi ayadana maxaa keeno way badan tahay waxyaalo badanaa keeno waxaa kamid oo kaleeto waxa loo yaqaano een, haddii hooyada cunuga naaska siin weyso oo kaleeto uu naaska aan la siin naaska caano uu ka waayo wuu imaadaa waa xaalad ku imaada marka naas la-aanta caanahaas way keentaa Een, sababta waxay tahay heba interohebatic circulationka yaa badanayo marka wax baxaya ma laha oo dee bacteria caloosha u shaqaynaysa iyo in wax badan oo meesha qalad ka jira oo caanaha naaska u fiicnaayeen midda kaloo keenaysa waxay kamid tahay sida cudurka loo yaqaan gilbert syndrome oo kaleeto rhesus factor haddii jirto cunuga hooyada yani dhiiggiisa iyo hooyada iskhilaafsanaayoo kaleeto eh, haddii dhiig qaldan lagu shubo oo kaleeto cunuga torch infection sida toxoplasmosis haddii jirto ama malaria oo kaleeto oo ayada hemolysis dhiiga burburinaysa oo kaleeto sepsis hadduu jira infection oo kaleeto waxaa loo yaqaano glucose six phosphate de- deficiency haddii jirto oo kaleeto ama eh, enzymka asagoo enzyme muhiim u ah yani inuu ka qayb qaato bluebrinka la sameeyo way badan yihiin cudurro nooc badan baa jiro oo ayagana keenaya cudurkaas in la baaro marka ayaga waxaa loo kala saaraa eh, perihepatic oo ah beerka ka hor calaa yani carqalad ka jirto hepatic beerka dhexdiisa seelasha ka dhacayso iyo postohepatic oo ah inay biliary system oo kaleeto inay dhibaato ka jirto ama gallbladder stone uu jiro oo meesha uu mari lahaa eh, bilirubinka markuu u socday mindhiciraha dhibaato ka jirta waaye intaba marka waxay u baahan tahay in la baaro dhiiggiisa dhakhtarka uu baaro qalab loo isticmaalay u xiran tahay calaamadaha marka lagu arkayo waxaa kamid ah cunuga asaga ah yani inuu jaallo noqdo eh, physical examination in la fiirsho cunuga waa jaalle calacalihiisa gacmihiisa yani cunugu iska hurdo hurdo waxaa ku arkaysa cunugii hurdo iska cunugii oo naaska diidayo cunugii oo murqihiisa ay dabacsan yihiin oo iska dhacsan calaamadahaas iyo inuu jaallo ka noqdo indhaha meeshada cad skaleera la yidhaahdo carabka hoostiisa sometimes bishima waa lagu arkaa xabadka kusoo faafaa calaacalaha iyo cagta cadda inta waa lagu arkaa maxaa lagu baaraa waaye waa physical examination oo indhaha aad ku arkaysid iyo lab diagnostic oo ah liver function test beerkaa la baaraa oo aan laga baarayo direct bilirubin indirect bilirubin total bilirubin waxaasna waa la baara ayagana daaweynta usoo deg marka ugu dambeysa waxay noqonaysaa phototherapy phototherapy waxay tahay waa nal ama waa iftiin cunuga la dhex gelinayo oo looga saaraya jirkiisa yacni maadadan jirka gashay iyo exchange transfusion hadba cunuga dhiiggiisa la bedelaya dhiig cusub baa lagu shubaya dhiiggan hore oo waa laga bedelayaa marka xaalad waxaa jirto ilmaha curyaamiso ama dishaba xaaladada waxaa loo yaqaana connectors connectors maxay tahay waa unconjugated bilirubin oo ah mid aan beerka marin inuu maskaxda u gudbo kadibna uu maskaxda qaybaha ugu muhiimsan uu dhaawaco kadibna cunugaas haduusan u dhiman inuu noqdo cunug waxbarashada ku adkaata ama si kala dildo caqli yar subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha islaamiga ah ee alfurqoon maamulka la baxay jubbaland ayaa wuxuu si adag uga jawaabay hadalkii ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee uu ku weeraray axmed madoobe wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay jubbaland cabdilfataax maxamed mukhtaar oo ka jawaabaya warkii shalay kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibare ayaa wuxuu ra-iisul wasaaraha ku eedeeyey inuu yahay munaafiq wuxuu tilmaamay in xamse uu kol hore qabay in jubbaland ay doorashooyin qabsan karto maantana weji kale la soo baxay kana soo horjeedo in doorashooyin ay qabsadaan waa kan wasiirka warfaafinta maamulka jubbaland de muuqafka jubbaland waa muuqaf cad oo aan laablaab lahayn jubbaland waxay aaday doorasho sida uu qabo dastuurkeedana jubbaland waxay u madax bannaan tahay hannaanka doorashada ay iyadu qabsanayso jubbalandna runtii doorashada ay aaday micnaheedu waxay tahay in kala aragti duwanaantii dowladda dhexe ee noo dhexaysay gebi ahaanba annaga aan dhinac intaan ka noqonnay aan doorasho aadnay marka ra-iisul wasaaraha wuu mahadsan yahay laakiin waa in uu asaga shakhsiyan dib iskugu laabtaa xilligii uu ahaa guddiga doorashada jubbaland uu ku jiray miyuu saxsanaa mise maanta uu ra-iisul wasaare yahay ayuu saxsan yahay marka xilli waxaan xasuustaa uu ku doodayey aragtida jubbaland iyo doorashadeeda inay u madax bannaan tahay halka maanta uu taagan yahay doorashada jubbaland ma aha tu sharci ah walaal waa mahadsan tahay horta dalku waa federaal waxa laga wada hadlayana waa wax ay tahay in loo dhan yahay ama laysku waafaqaa aan dib kuu xasuusiyo shirka golaha wadatashiga qarankaynu iskugu nimaadnay aragtida ay gadayeen iyo fikirka ay gadayeenna jubbaland xilligaas kuma aysan qanacsanayn jubbaland way qaadacday madaxweynaha wuu ka soo baxay shirkii magaalada kismaayuu yimid wadatashiyaa inoo furmay wadatashyadiina waxay ku soo dhammaadeen doorasho ha qabsanina ee hal sano oo sharci darro ah qaata ra-iisul wasaaraha waxa uu ka shaqaynaya waxay ahayd hadda wuu nagu eedeynayaa inaan sharci darro ku dhaqmayno isagana wuxuu ka shaqaynaya hal sano oo bilaa sharci ah inaan qaadano marka yaa saxan dowladdan dowladdii ka horreysaba ma aqoonsanayna iyadoo dhahaysa ayay ayaa ayaa afartii sano dhammaatay muuqafka jubbaland wuu cad yahay laablaab ma lahan jubbaland doorashay aaday dhinaca dowladda federaalka soomaaliya ayay ka fashilmeen mar walba jubbaland way tixgelinaysay caadiyana soomaalida waa dad walaalo ah in ismaqalaan oo isdhegaystaan oo istixgeliyaan ay ay ay ay ka suurowdo marka heshiiskaasi dhinaca dowladda federaalka soomaaliya ayuu ka burburay kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka jubbaland oo u jawaabayey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre oo weeraray axmed madoobe haddaba maxaa xilligan kusoo beegay khilaafka xarkaha koosta ee ka dhex aloolsan madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada aqoon-yahan doctor xanafi cabdi sheekh aadan ayaan qodobkan ka wareysanay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi sala allahu caleyh wasalam xiliyadan waa xiliyo dhinac marka laga fiiriyo dadku ma fahamsane waxaan wasiirada lagu sheegayo waxaa xildhibaanaha lagu sheegaa caruurtooda yurub iyo maraykana jiraan waxaa soo dhow krismaska soo dhow marka krismaska mawaa'iiddoodii gaalada waxaa rabaa lacag badan ina dhaxaa la rabaa oo meeshaas ciidmubaaragii aan ka aansanaysadin oo kale krismaska lagu sameeyo marka inta badan marka december soo dhawaato aad baa loo qaylaa waxba la iskuma reebto si wax loo helo oo maaragtay wixii ilmihii krismaska loo gey lahay aal waxaan gaalaha wada taagan magaalahay kooda yimaadeen maraykan iyo yurub meelaha sikina ilmahooda wax xamar joogo ma laha haba yaraatay doomada ilmahooda maraykan iyo yurub wada joogaan marka xilligan waxaa keena in maaragtay ciidoodii krismaska ay soo dhowdahay krismaskana meeshaas waxaa looga baahan yahay hadee in maaragtay caruurtii iyo haweenkii wixii in maarata lacag loo geeyaa la rabaa marka waxa waa la kala shaqaysana mooyaane sidooda ma ahan dad quality lahoo shaksiyad lahoo muruuca lahoo aqoon lahoo wadaniyad bahmaan waxa waa cashwaayi maarata in maanta iscaacaayaan oo meelaha wax ka sheegsheegaan oo tuug baataa oo daadiis baataa waxaasoo dhan waxaa loola jeedaa in wax la siyaa rabaa haddii maanta boqol doolar asiisa waa ka aamusaya berri waxaa boqolkaas doolar ciyaalka u dirsanaya marka inta badan waxna wax muruucal ma aha wax shaksiyad jirmaa dad oo dadku si umalaynaya ma aha wasiiraa la iska leeyahay dabaanaa la iska leeyahay marka xilligan bisdabti waxaa kusoo aadaa xiliyada doorashada iyo waxaas marka la yihahdo waxaa la rabaa in wax lakaasaal rabaa oo lacag lakaasaa la rabaa reeri wax loo geysaa la rabaa oo korontada ijaaradii wixii la iska bixiyaa la rabaa marka wixii la dhacaya marka dad gaara marka dhici haayo dadkuma fahamsane dad gaara wixii dhici haayo iyo gaashaandhiga iyo minta arrimaha dibadii waxaasaa si gaara xasan wax ula dhici haayo oo dadkii xacda u keeno canshuur iyo balaayo iyo jin iyo ka daldalahayo kuwaan marka waa qaylina marka tuugaa tiina saana tiina awood ummadaa dhacaysaan saana dhacaysa ummadda weligeed lagama hadli jira maxaata loo hadlaa waxaa loo hadlaa krismaska lacag loo sheel raba marka waxaan fadla kushuwaa la yidhahdaaho in wax la sii u qeedaa mooyaane wax shaksiyan iyo damiir lama aha saasaan u arkaanay kolley waayahay khilaafaadka sidoo kale wuxuu ka jiraa amaba u dhexeeyaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada jubbaland oo kale hadda haddaynu soo qaadano dhowaanahan waxaa aada u baahineynay adigana aada nagala warqabtay in xamse cabdibare uu weeraro toos ah oo dhanka afka amaba siyaasadda ku qaadaya axmed madoobe taasi oo la xiriirta doorashooyinka xilligii uu xamse cabdibare la joogay axmed madoobe wuxuu kala shaqeynaya doorashooyinka isagoona dhanka kale dowladda federaalka u sheegaya in ay ku khaldan tahay inay fargelin ku sameyso hadda waxaan dareemaynaa in dhinaca kale uu kasoo jeestay maxaa iyadana sabab u ah baa lis leeyahay
xamza horta wax qualityle ma ahan oo saan idiin sheegna waaye laakiin kana in adeernimo iyo qayb meesh ku keena maalin waa kii dhahay ahaa idaacada ka dhegeysanayo xamse waxa waa i aan soo koriyey waxaa sii dhahay tamin kalbaka yaa kulika ku mahmaahay marka xamse waxa weeye waxaa nacay ummaduu ka dhashana way nacday ummadii soomaalina way nacday marka heer wuxuusan tegi kara maanta dadku ka dhashan uma tegi karo lama hadli karo wasiiradii xildhibaanadii isaga gobolkiisa kasoo doortaa maalin baa dhegeysanaya nairobi shil ku qabana oo ka hadla wadaha waxa waxeema yuusiis waa lagu khashaaray oo soomaalidana waa ku khashaartay wax faa'iida mala dhahayo marka xamza wuxuu ismooday wuxuusan ahayn buu ismooday marka waa anug yaroo iska bahbahlaha waxba aan kala garanaynin xamadoa meesha keenay wuxuuna u keensaday waxa weye marka horaata horo inuu ku dhabarjiiyo maaragtay ninka la yidhaahdo ben inuu ku dhabarjiiyo rabay marka waxaan umalayninha umalaynina dad heshiisa ma aha wax heshiisa laba nin oo heshiis meesha kuma jirto nin walba dan gaara iyo dowlado gaaray ashkhaas gaaray waxyaabo gaara la kala wataa laakiin sababhum jamiica quluubhum shata wasfiya marka awal waxa loo keenay waxay min deni lagu jiriyaa rabay deni markii lagu jiriyo oo warisaarnimadii laga qaateen waxay u aasoo dhacaasina waa sii goostay kana maanta waxa weye isagaa haddana dhexdiisa lagu jiriyey isagaa laga hor keenay marka waxaan wax shaksiyad le maahane dan gaarana ma aha xamzena waxa weye waxaa soo nacay ummadii o dhanaa soo nacda meel kastaa laga soo dhacda karti ma laha waa nin iska fadhiyo xasan iska shaqayso oo xasan waxuu sheego oo adduunka lama socdo waa nin maantona isburaash ah oo maantona soo libisan ah maantona ugu mashquulsan yahay jirkiisa wejigiisa ugu mashquulsan yahay marka wixii ummadii aragtay waxaana baatele doqonka meesha ka qaadaa dhiya marka saasi meesha u socotaa kismaana waa waa waa ka dhabsan tahay asna wuxuu aadi doonaa qabiil iyo balaayi jin wax kaleetana ma yaqaanaane baloo arkayna ayadan meesha ku damaysa laakiin xamza sidaysaba wax u istaagela ma ahayn soomaaliyana soo hor istaaga ma ahayn laakiin siyaasaddaasa marka hore laga lahaa deni baa rabay meesha qadka looga saaray waana looga saaray haddana waxa weye asiga kusoo noqotay asaa haddana maaragtay ka bixi doono qadka insha allahu tacaala waayahay doctor xanafi ugu dambeyntii madax dowlad ama sidoo kale ee maamul goboleed caynkaas oo kale ah mas-uuliyiin ka noqonaya caalamka oo kale sidan ma u dhaqmaan maya maya maya maya absolutely absolutely horta waxa weye qofka marba meel adduunyada mas-uul ka yahay horta waxaa jira waxa la yidhaha dignid sharafa la ilaasada adduunyada qofka sumcad iyo sharaf waxuu ilaasada waxaan waxay ilaasanaha ha yaraatana sharaf ma laha sumcad ma laha aqoon ma laha gaaladaasi u macamaleeya mooyaane wax kale aada yaqaana maqaan kan ugu weyn kan u hooseeyo gaal si loo tuugso iyo gaal si loo barbashi yaqaan wax kale aqoon kale meesha la yimaada ma jirto marka waxa keena waxay tahay quality-ga dadka ma jiran dul jira ma aha sideeda ummadan waxa baabi'inayo oo caalam islaami baabi'inayo waa dadka aan quality-ga lahayn ee madaxda noqonay macamlayaasha meelaha la bulshanayo waa waxa tabarka ka jibina wey inay gaal u shaqeeyaan ama ethoobiaan u shaqeeyaan ama ay u shaqeeyaan imaaraat ama kenyaat u shaqeeyaan waxa ummadan baabi'inaya oo soomaaliya dhulka ku jiiday waa nacamlayaasha wey waa dadka kabaqaashireeda wey dadka kabaqaadayaashireeda meel xun ummadda ku tuuraan ay ka ridaan dadkaasaan ugu daran system kasta waxa burburina waxa waye wax madaxda hoostal gala oo daba ororda oo u nacamleeya waxna aan qaba karin kartina aan lahayn hadhow markay xaqiiqada gaartana waxa waye hadda meel ka bixi wayna waa iska cararaya marka waxaan ma ahan maaragtay dad oo sidooda dhisnaa teeda kale waxaa ogaataan oo meesha aa ku darsataan hadda wadankan waa la haystaa gaalaa haysato barnaamijyaa loo dejisay waxaa loo dejisay gaalaa kor ka maamulato waxaan filadelfia federaalka lagu leeyahay hadaba wax laga shaqeyn waayo waa wax inaysan laba isku imaanin waayo waa in laba heshiinin waayo waa in mid walba midka kale lagu soo diro waa in la kala haysto waayo beri waxaa arki doonta qola dhaha ethoobiaan ku biirnay axmedan beri wuxuu dhihi doonaa kenya ku biirnay kuwa soomaaliya waa iska tageen xagga iska aadeen marka waxaan waa wax ka sarreeyaa jira awood ka sarreysa maskaxda ka haysata mooyaane ayaana ku artima laakiin aniga aragtideeda kaxanafi ah waxay tahay dadka hadday hogaamiyaan waana si aakhiru zamaan oo nabi maxamed noo sheegay alayhi salaatu wasalaam ummadda waxa hogaamin doono dad aan ahel weyn aakhiru zamaanka saacadeeda kamid taha maaragtay wax nacamlayaala oo aqoon aan lahayn oo way arag aan lahayn oo karti aan lahayn oo raganimo aan lahayn oo codkar aan lahayn waa meel wala soo taaga soo taagan caalam islaami la soo wada taagan marka taasaa keenaysa marka nacamlayaashu waa iska baabi'i doona insha allahu tacaala kaasina wuxuu ahaa doctor xanafi cabdishiikh aadan oo ka mid aqoonyahanada soomaaliyeed doctor waa mahadsan tahay
إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء
qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeenna ayaan dhegaystayaal soo gaarnay kalluumaysatada gobolka bari ayaa waxa ay qaati ka taagan yihiin maraakiib shisheeye oo qandaraas ka helay maamulka puntland odayaal ku dhaqan degmo ka tirsan gobolka bari ayaa mar kale qayladhaan waxa ay ka muujiyeen maraakiib shisheeye oo xaalufin ba-an ka wada deegaanada gobolkaas odayaashan oo ku nool degmada baargaal ee gobolka bari ayaa waxay sheegeen in ay sii xoogeysatay dhibaatada ay maraakiibta shisheeye ku hayaan kalluumaysatada ku dhaqan gobolka bari waa kuwan odayaasha degmada baargaal badda waxaa la soo geliyey canqarnimo oo dooyo lagu sheegay maraakiib eeraani kuwo kaleeto aanna garanayn waxaasoo dhan baa jiriifaaya oo baddii baabi'iyey dadkii badda ka shaqaysan jireenna bannaankay ka fadhiyeen wax u shaqo tagaa ma jiraani ximadda soomaalidu leedahay oo badda ka shaqaysaa toddoba qof baa saaraan jiray toddobadaa qof toddoba guri bay u shaqo tegi jireen toddobadii guri maanta dabkoodu waa seexsan yahay ayagana bannaankay fadhiyaan nolol maalmeedka ma helaan kii badda geystay oo xoolaha badda geystay yidhi soo warwareego bal in ilaahay wax kuu siiyo waxa weeye eraani baa ka qaatay jiriif baa ka qaatay isagoo huga ah oo aan kaluuna wadan qalabkiina laga qaatay buu soo yimaada xeebta kusoo noqda marka dhibaatada noocaasa nuu hayaan labaatan meel ma soo dhaafi jirin maantana hal meel bay joogaan oo xeebta ah dooniyihii marsada dhignaa oo kalluumaysanayay waa baabacay annagu waxaan doonaynaa dooni kalluun xeebta halkaa timaada oo kalluun iibsanaysa diyaar baanu nahay walaa dooni cangar ah walaa dooni istiyaad ah walaa jiriif walaa markab intaa waxaan raalli ka nahay ma jiro mana doonayno mana rabno waayo dadkaan dalkan dadkaana leh haddaan wax laga qaban ceeb baa ka soo muuqata sababtoo ah hadhowna yaan la eedayn annagu ma celin karo dadkaa ma celin karo ma celin karo nin qatan oo qadoodiya wixiisa la daldalanaayo ma aanu celin karo dadkaanna waxaa la arkay oo maalin walba la arkaa maraakiib jeenaysa oo ka badan ilaa afartan markab laayandhu maraakiibta dhigaadaha iyo fay uu maraakiibtaasoo gaaraya ilaa afartan markab badda ayay wax ku hayaan xaalif ba-an dadkaanna cabashadii dadkii shaqaysan jiray weeye badda ka shaqaysan jiray waxay saaka halkaa u yimaadeen oo cabasho ka yihiin jiriifkaan faraha ba-an oo lagu soo daayey badda dadkaan saaka waxay isugu yimaadeen badda bay ka shaqaysan jireen ilaa al'aan badda waxay ku hayaan ma leh waa baagamuudo halkaasay fadhiyaan nin qootiyoomka waxay ka heli jireen waxaa wereeriyey waa maraakiib jaynaysa ilaa afartan markab kor bay u dhaafayaan maraakiibtaas Ee, baddayna ku jiraanin xaaluf ba'an bayna ku hayaanin waxa kan badda ku fiday ilaa iyo garacad ilaa iyo meesha la yidhaahdo anagu baargaal baan joognaa baargaal waayo horaan ka tagna waa kuwaan saxiibadii halaka tuursan adalkii doontaan wixii aan ku shaqaysan jirray qalabkii aan ku shaqaysan jirray xeebaha kale iska yaalin cidinuma shaqa tagto badda dadka iyo xoogsatada ah meel kastana waa la mid xeeb kastana waa la mid marka dowladda waxaan leenahay war wax naga qabta oo wax nooga qabta waddada kan badda iska soo gelaya oo bilaa sharciga ah daba bilaa sharci tahay oo qayb warqad lasaga goynaya mid walba warqad iska sito war nidaam ka qabto
waa hagaag dhegaystayaal caawa barnaamijka dhuuxa waraysyada intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa inta uu socday barnaamijka waxaa igala qayb qaatay cabdifataax maxamed qaasim maxamed cali aadan iyo cabdiraxmaan beder kan mid la mida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa dhegaystayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh في